ismaaciilow ee barnaamijka hibada iyo hal abuurkeen goordhow dhegeystayaasha usoo wadnaa qayb dhan oo barnaamijkaas ka midana waa silsilada gobaad waxaan goor dhoweyd maqlaynay anigii dhegeystayaashaba in gobaad ay macsalaamaysay yaxya maxay ku gariifto marka hore haddaad noo soo koobto horta sheekadu iminka gebageba waa maansadii ugu dambeysay iyadu gobaad ka tirso waa garta waaba soo xirtaba sheekada yaxyana toddobaadka horew soo xidhay waa garta marka sheekadani waa sheeko ilaa sagaal iyo toban xalqadood siddeed toban xalqadood ayaa baxay marka sheekadan waxay ka hadlaysay marka hore horta waayo kala duwan ayay sawir ka bixinaysa Aad oo iyo aad.
jacaylka nolosha maxaa loo tahriibka caashaqa dhinacyo badan bay gelaysa intaasoo dhan waan la soconay marka haddaan kuusoo koobo ama jawaabtaada oo kooban ku siiyo gobaad marka hore waxay leedahay anigoo gobolka kula jooga ayaa marka hore een, markii aan tahriibay ayaanad iigu soo gurman habkii la filaya markii dambe ee aan tegay qurbahana sidii rag yeeli jiray maad yeelin haye marka intaas iyadu griifkeedu waa garta halkaasu ka yimi waa garta marka yaxyiyay way isdaayeen hadda iyo gobaad iyadu saasay tahay laakiin gabar kale hoosta meel hoostako ka soo baxdoo le baadinimaan lahebay ag taalla haddii gobaad ku diiday anaa jooga marka maxay gabadhaasan rabtaad kale n waayaha noloshuu kala gedgedisan yahay haye qof waxaa laga yaaba meel inuu ka dayo marka maansada dhalinyaro kala duwan oo maansada ka qayb gelisay inantan waa inan hal abuur oo ku sugan magaalada hargeysa marka sheekada marba dhinac baa laga qurxiya marka waxay tiri haddii dhinaca waxay tiri ay ka baxday gobaad dee dhinaca kale ma kasoo galo
meeshaas fursad baa ka banaan bay istreelabood Fur- fursado aada uga banaan baa waxaad layidhi.
waxaan maqli jiray daahane dafana ag jooga ya haddaad daahane haye dafana ag jooga haddaad adigu daahdaha badan tahay qof fara fudud aa ku ag jooga Dee mid- marka yaxya waa lala boodi doonaa saan qiyaasa iyo bal sheekadaasi een, ah, gobaad iyo guud ahaan barnaamijka hibada iyo hal abuurka markana kusoo dhawaada iyo ismaaciil farjar
kulanti wacan dhegaystayaal kuna soo dhowaada barnaamijkeennii hibada iyo hal abuurka toddobaadkanna waxaad dhegaysanaysaan qaybtii siddeed iyo tobnaad barnaamijkeenna hibada iyo hal abuurka oo aad ku maqli doontaan silsiladeennii gobaad oo haatan maraysa meel gebagaba ah ayaa hal abuurro kala duwan ay farriimo soo direen gaar ahaan maansooyin ay soo curiyeen aynu aadno dhinaca iyo gobolka galguduud maxamed cabdulle xasan oo ku sugan guriceel ayaa wuxuu jawaabo u dirayaa hal abuurro kala duwan oo silsilada gobaad ka qayb qaatay oo iyagu dalka wax ka sheegay gaar ahaan waxay u badnaayeen niman qurbo jooga wuxuuna leeyahay hadda dalku waa barwaaqo ee maagista ha laga daayo haweenada garaad kale gabayada isdhaafsaday marka hore salaan guud iga hooya gacalow marka xiga deydiyo ana garashaday gabay ayaan soo gudbinayaa ii goleeya heelada xaajadan gilgilatee nin weliba garaadkii gabayada ku sheegoo u gorfeeyey sow rabo balaan gala gunteedoo gaday aniga ila tahay ku gudbiya fariintan odaygii gurxamayay gamantan lix iyo toban aan gaarin weliyo hadda guudka loo dabay gabayadu u tiriyo waa guurso doonaa golihii ka sheegow garaadkaadu gaabna odaygii gaboobee gu sagaashanaa jira garka ou ciroobee gowsuhu dhammaadeen gobaad baan calamadayo guri aan la gelayaa waa kan golihii keenee muxow uuga leeyahay mise muu garaawsanaa in gu-yaalkii hore ee gabdhaheenna soomaan ragga lagu gumay jiray wakhtigoodii soo guray saakana ganyaankooda ragga ay ka goobtaan geygaa cabeed iyo qadar gaararkeeda gabankii ka heesay gobod waan ku jecelahay geeraar ku sheegow maankaadu gaabna ma gabadha gaduudane qurux guu la siiyey geyigay ku dhalatiyo galjiniyo hargeysiyo garawiyo cadaadiyo gelisoor ilaa ayl guracaal jinaad iyo dhulka geelu daaqee geesleyda arigiyo geenyadu ku nooshahay iyadiyo gayaankeeda cashaqooda gorfeeyeen gelbiskiiyo mashxaradiyo guddoonkiiyo ciyaaraha dhallinyaro ku gaamiray loo goleeyey heellada sacabkana garaaceen niyaa tiri usoo guur dhulka lagu gumoomee guyaal hore raggii tegay gasiinay cunaan iyo waxay gowska saaraan goor hore ka waaye geesta washington iyo ninka galabta joogay geerarada ka tiriyow gabyaayow haddaad tiri geyigii maxaa yaal waxaan galabta kaa idhi waa golo barwaaqo gaajiyo haraan male gumaystuhu ma geli karo geesiyaal haldooraa ka xoreeyey goor hore adigiyo gadaadiyo kuwa gabaydantoodaee qurbaha u gooshe guna ciiro qaatee guri gaala leediyo ganiyaad ku faarow haddaad galabta moog tahay geyigeenu waa nabad aad buu u mahadsan yahay maxamed cabdulle xasan oo guriceel ku sugan dhinaca kalena farxaan cabdi maxamed oo ku nool magaalada muqdisho islamarkaana ku magac dheer farxaan zaki ayaa wuxuu jawaab u dirayaa hal abuur ku nool dalkan maraykanka oo toddobaadkii hore martiqaad u fidiyey gobaad sidoo kalena hadallo ka mida maansadiisa uu wax kaga sheegay gobollo ka mid a dalka oo uu leeyahay deegamaanka iyo geela waxba ma gooyaan haddii aydanan guryo dhaadheer iyo fooqyo haysan sidoo kalena qaybta dambe ee maansadiisa wuxuu farxaan cabdi uu kula hadlayaa cabashadii ka timi yaxye yeebaash ragga giniga sheegtoo dibadaha ku gaamuray gabaahiir cidlaa iyo gabangoobi soo degay gaatiya haraadkana gula goosha garowgaa gaballuciya waa bari geerida cadaabta lagihigoodka door biday markay guulla mahadii goobaha hamuuntiya gaadheen shisheeyaha maxay nagu galayaan oo ay gayaankeen guudgoyn u heebshaan galgaceello gorofa lacag aan waxgoy karin qalbigood u geliyaan habee maalin gelinkeed galgaceel guyaal jira gabogabo ma yeeshee la garrama gayaankii kuwa dhaqanka gooyo garbasaarka tuuro diinteenna gees maray waxaan ugago leeyahay gabankaa cartamayo ameerika gunteediya niyo ku gaadiya wangariifayaayee goor hore wuxuu yidhi basaboor gallayriyo gaadiidka raaxada iyo guri barwaaqeed baan gacan ku hayaa ee gacaladaydaay giniyaadka qaado guri aan yegleenle niyoeg u soo guur gufaacadiisee qorob buu la guuxaa gabooyada duqoobow gaashada ka mayraa golahooda xaaqaa gasiinkana u gaayaa guhaad iyo canaanbaa laabtiisa guuxe sida galowga mawciyo waa gumaysii hoose gacan haatis beenaa gabdhaheenna soomaa rag baa geed fadhiisto guurtida u yeero ganiyaad ku faaneen garta waa la gooyee waxay noqota gabadha ruuxay garsiisaa guri leeyegleelaa uu calafku gaaraa laakiin garaadkiis gadaal buu u rooree inantaa gobaada ma guunyo u haayaa ma gasiin la quutiya hilib buu u gooyhaa ma geeslay la maaliyo godol buu u haayaa gocoyada waraabkiya ma gaar buu u iibaa midga baati geeyana geyigiis ma joogee ma darmaan gucleeyiya garnayluu ka dhiibaa walee ginigu waa balo dhaqankeena gees maray mar haddou gariifaa galgacaal geeyaal jira gabankaa waxaa odhan haddaad dooni giniyaad iyo gaariyaal badan u soo laaba geyiga xamar gooyaheediyo goobaha dalxiiskiyo hiliwaa mar soo gaar bilcankiiyo gaheerkiyo kurus geelu leeyahay gasiinkaagu uu noqon waxba yaanan garamarin xaajada gunteedee gobaad kuuma qalantee ku galgala gabaadkeed geesta kale waxaan idhi gobaad ay ina adeere gaari qaaliyaad tahay waxaad gaadhagiya aan gabdhaheen u roonayn waa golo waraabee geesigii ku doortoo gurisamo ku noolaa gaajiya haraad buu gudorkii la jiiftaa gasiinkana ma quutee golmoon ooman weeye ma u gaban xilkiisee gamuunada jacaylka fallaaraha ku gabayee gallad eebba la arkaa idinkoo gardaadiya ubad garasho wacanoo hal abuurka gaadiya eelaynka gala oo haasaawo gudagala hagoynina xidhiirkee aan soo gunaanadu oo gooya hadalkee gaaridu ma goydaa geeree jacaylkee aad buu mahadsan yahay farxaan cabdi maxamed dhinaca kalena cumar ibraahim seef dheere ayaa leh haddii aan odayaashii da'da weynaa ka gaaciyey gobaad waxaa malaha haatan la marayaa xilliga ay ku habboonayd maahmaahdii odhan jirtay xaajanimaan ogeyn ayaa ilka rida maxay ahaayeen gabannadan xilliga dambe maansada ku soo biiray ee weliba damacu qaaday ee weliba gobaad iyagu isku dhereerinaya sidoo kale wuxuu gar u dhiganayaa gobaad lafteeda gabaygii saldhigii waa geedgodoonkii farabaday geeraarka heesuhu gelin walba waacayn gobaad guud haldhaalay odaygii gaboobee giniyaadka sheegtaiyo guud caddaa dhammaantiis mar haddaan ka gaaciyey gabanadaani waa maxay eega golaha soo galay jiddo goonyaheedii gabayada ka yimid iyo guri aan yagleelin iyo yurub gubimo joogtee washington usoo guur hadallada iskarab maray rag allow guracana gayaankaa isdoortee gundhigiisa caashaqa markay wada gorfeeyeen duul jira galbeedkaa intay gacan u haajeen gabankii yaxye ahaa ka tahriibtay gabadhii gacalkaa iswaayoo laba gees adduunyada kala jooga galabtoo xasuus aan go-ayn iyo gooxshada u dheer tahay war in laysu goobaa ragu nagu gar weeye kala geyntu waa maxay geyigeenna soomaal waa golo barwaaqee xaggee gabadhan loo celin hadallada guraacan iyo gurabaasku waa maxay adiguna gobaadii yaxyaa gabay xilkiisii gabayada ku sheegtaye imisuu ku goobo guuraha habeenkii gudcur aan iftiin jirin ugudaayay awgaa jilbis iyo abguri iyo gungumiyo libaax iyo muxuu halaq gudkii galay geed ka durugsan higilkii imisuu gobaad iyo moday gacaladiisii dartan muxuu u galay halis gundhigeedu wuxuu yahay gobad waad sahwidayee waxaa eedda kaa galay kuwii geyiga kaa waday gobannimo kuseejoo gunnadaa kubaday iyo gasiingaa la leedahay godobtaa raggii dhigay xarumaha garsoorkii heeg aynu geyne gabankii ku-aashiqa goobtuu ku noolaa guryo sama hargeysiyo gobolkaad ku dhalatiyo gurigaad ku abogdaba yaa ku yidhi ka soo guur gaadiidkaad ku dhooftiyo gaariga kumeewaday dhanka kale gobaadey hablihii go'aansaday nin qurbaha guyaali jiray inaan gogolba loo dhigin garta ruux yaqaan baa xaajadaasi gooyaye goor kaleeta soo shira allaileh gaf weeyaan waa gunaanadkaygae gambooley waxaan odhan waddan gaalma-aadaha gunna cayrmaqaataha dhaqankiis gardaadshaha gabdhow hodan qabeenkaa guriguu ku ababiyo geyigiisii joogaan noqon kara gayaankiin ninkastoo gaboobiyo qurbajoog ha gaabsado waan gartay hadalka cumar ibraahim seef dheere wuu cad yahay haddaba gobaad lafteedii ayaa soo gashay toddobaadkanna maansada iyada oo maanso gunaanada jeedinaysa waxay u jawaabaysaa hal abuuradii kala duwanaa ee maansadan toddobaadkii hore iyo toddobaadkanba su'aalaha ku weydiiyey sidoo kale martiqaadyadii loo fidiyey ayay wax ka odhanaysaa yaxyo laftigiisa iyo garnaqsigiisii ayay iyana ereeyo kooban ka tilmaami doontaa wixii iyada kala gudboon sidoo kalena gobaad waxay leedahay haddii aan london joogo oo aan weliba buuggayga iyo qalinkayga aan qaatay aynu kala ammaan helno oo iscafino araarkuma gabanayo waa gunaanad maasadu gebagabo silsiladee kala guurkii weeyaan iyo gabay xidhkeennii gunta aan usoo dego aan madasha soo galo wiilkii aan gacloodee jacaylkana guyaal badan gaawaha u culayo mar hore aan garaaro sheegay inaad gadoonto gabadh kale la haysee gebka aanan gayin iyo eedguudka haysulin dhanka kale guhaadoo afgobaadsi kaa noqoy caashiq bay gubaayo iga jaray gasiinkoo gobaaday daraaddaa gamci waaye leylkii weligaa guhaadow sida gobiya caadad gacasaaga odagii intaad guurti keentaan gogol iima dhigan oo maad bixin gabaatiga gacarkayna maad siin maantana garaadkay ku guhaadin maayo fara badan gayaankuiyo ducaan kugu galbinayaa geesta kale haddaan dayo waa adduunka doomiyo duni galab carowde odayadan galbada idhi weli miyay gabyaanoo gobaad baa qudirayaan odaygaa gurxamayow baasaboor gala idhiyo inta gini maraykan gaadhigaa caddaankaa guri dabaqa oo dheer gobaad kuma helaysaan iyo inan gashaantiya waxaan uga gol leeyahay waxa aanad gudanayn xilka guurku leeyahay gogol inaan la jiibsado geeri baa ka sharaf badan dhanka galena googa gabanada cartamayow ninka gala sacuudiga gadar ninka kasoo lalay geyigeena wacaniyo goonyaha adduunyada geeska maanta joogow inta hooyo wadagoba raggu gabay xilkoodii ilma gabax ka leedahay walee gogol angeejiye gamac kuma ladayne samiriga guddoonsada wariyaha gigima ee geedka noo hareeye go-ashaalka fidiyow halabuurka gaamuray xasuusaan gaboobayn taariikhda kuu geliya balguddoon ismaaciil jiirta la ysku ganayaad geestaada qabatee caasha guud haldhaayee xeedho gabadh la siiyo mahad badan bal iga gunud hadal waxaan ku soo goyn adduun waa giraanoo wakhtigaa isku raayoo geeri lama gafaayee gaf midkaan u geysiyo midka godob tirsanaya gudaha xumaan ku haysiyo giddigiinab waanow guud ahaan isaamaxa wuu cad yahay hadalka gobaad aad bay u mahadsan tahay amran xuseen cabdi oo fariintaas inooga soo dirtay dalka sacuudi arabiya laki aadan yuusuf oo hargeysa ku sugan ayaa leh waa iyadanba waan isqarinaya oo waxaan islahaa ha kala kicin jacaylka saaxiibadda gobaad iyo wiilka dhex maraya ee haddii ay socdaashay aniga ayaa diyaara ee gacanta ii diib wiilyahow yaxya geesi weeyaan haryeygaasa baxay oo go-aankiisu adag iyo waa wiil gun iyo baar garaad guula saaree mar haddaad gobaaday hore ugu gujayso oo ugu haada caashiqa isna waagadiisee baguu maanta gaba iyo geeraar u tiriyo o u gembiyey warkaagii anna heedhaga caloy mar hadduu geyigayaga yaxye iyo gadiisiyo geesiyaal dhex joogaan anna gaabsan maayo maan goyn rajada weli gambayuuba haysane hadduu guud islaam yahay gudahana aqoon-yahan sumadiisa gaarkaa soomaali ay geli kasiin dooni maayo guullaana quudina boggiisaan ku gamaya adna odaygan guuxee murqa goosanaaye kulba jiimka gelayow waadba kala gembiyantoo gugaagaa fogaadee ka baq guulahaago cibaadada u gaar noqon intaad gaari dumar iyo aad gabadh yar doonay oo gini kufaan iyo arrinkaagu gadis yahay guulaysan mayside googlo go-ah xidigiska ah ragga gudaha joogiyo gebley dusheediyo gudaheeda xamar iyo guryo same hargeysiyo ilamaa garowene afku yaanu kula gelin waa goda hagaasirin hagelgelin ujeedada goobtaad ku dhalatiyo gurigaagii oo runa goob lagu hungoobiyo guri gaajo maahee adigaaga siingaal awow kula galbadayo garowgiyo gallaydiyo hilib geelkii kulula shimbir guban ku doortee hal kalena yaxyow garo mar haddaad gariifto gobaad aad ka simirto gabdhahaa gudaha yaal aad u tahayba guuridoon anigaa garaadow garabkaaga joogo aan oday gaboobiyo kaa raacin geniyo gudaha hargeysiyo guri kula dhex jooge hadda gacanta ii dhib aan garfayno xaajada ila gara turaalaha yay guman ujeedadu nin kastaaba geeraar hadda ha u gibleeye horta aniga iga gumin garaad inaan ku jecelahay waan yaro gabanayo gobaad inaad la socotaan goor hore ogaado warankoo igani baan mise gaasirayo labadaa isgarabyaal ee jacaylku guud yaal weligaa ha kala geyn ayuunbaan isgeliye hadduu guro jacaylkii talow aniga goortaa garab joogistaadiyo guurkaaga oo dhabah geesiyow mahelaya waan gartay meel soke ayay ka soo baxday laki aadan yuusuf oo hargeysa ku sugan dhegaystayaal intaas waxaa naga eeg silsiladeenii gobaad haddii aad jeceshahay in aad dhegaysato qaybihii hore uga baxay silsiladan waxaad ka heli kartaa bogga la-anta afka soomaaliga ee v o a somaly dot com adiga oo qaybta dhexe ee barnaamijyadana ka dooran doona barnaamijka hibada iyo hal abuurka qaybtan aad dhegaysanaysayna waa qaybtii siddeed iyo tobnaad tan iyo intaynu barnaamijkan lamida ku kulmayno waxaan iskaga tegaynaa sidaas iyo ismaqal dambe oo xiise leh
aad ayaad u mahadsan tahay ismaaciil xuseen farjar barnaamijkaasi hibada iyo hal abuurka sheekadan silsilada gobaad waa laysku murxaban maqli jiray oo faraha laysaga guubtay maxaa iminkaa soo jiita xerkeeda qoslaya mar dhaweed waxaa aada ii soo jiitay n dadku iskusi bay ufikiraan soomaalida inta badan Hey.
isku fikir dhow ileen mar haddii hal gey ilaahay ummadii ku wada uumay dhaqankii wax waxyaabo badan ay is jiraan waxaan aada ugu qoslay hilibkii geele kululaa waxaad ka dooratay bay ii tiri Shimbir Shimbi- guban.
shimbiran guban sheekadaas waxay soo xasuusisay maraan nairobi joogay dadka qurbaha ka yimid waxaan ka maqli jiray colostrol uu leeyahay hilibka maaragtay hilibka gaduudan ha cunin waa hilibka lo-oda iyo ariga loo jeedaan moogta haye markaas waxaa le maxaa la cunaa Hmm.
ile labanaa sheekaysanaysoon saaxiibanahay marka midaa wuxuu leeyahay marka chickenka waxaa la cunaa een, digaagaa la cunaa la dubay markaa Haye.
isle war ninkaagaa weyn ee reerka dhan aabaha u ah ma shimbir baad cunaysaa shimbir baad cunaysaa haye haye kan kalena wuxuu leeyahay hilibkan gaduudan haye colostrol uu leeyahay oo een, w- jirka ama dhiigga macnaa subag ama gulay dhiiggaagabuu subag gelinaya marka Haye. dee laakiin marka caashaay wiil- wiil kalena wuxuu dhihi jiray oo Haye.
isla aan wada shaqayn jirnay wuxuu dhihi jiray anigoo ri arkaya Haye.
shimbiro guba cuni maayo ma ninkaas warkiis wax badan ka jiraano ninka waxaa laga yaaba waayaha nolosha ha qofka inuu geeyeen waayo ummadda soomaaliyeed waxaa laga yaaba waqti aad u dheer waxay kusoo badbaadeen waa oonta xoolaha aad iyo aad waxaa kaloo jirta Marka- dalkan maraykanka laftigiisa ha aynu joogno ama dunida meelo badan oo ka mid a hilibka geelu iyo caanihiisu Ha.
gaar ahaan horta caanihiisu ha waxaa la yaaba super food baa lagu daray wa garta maba yaalla ismaaciil waxaa lagu Macnaha- daraa waa dee xoogaa baa yaalla Haye, layskuma soo gaara laakiin super sabab.
foodka maaragtay waa cuntooyinka khaaska Ee ah aadka ee u dadka sarreeya.
dadka gaarka ay cabaan wa gartay marka caanihiisoo kale aad bay u wanaagsan yihiin haddan bay soo gaareen hilibka geela laftigiisu dee markaad dadkeena eegtid dee iyo nolosha iyo xitaa qaabka difaaca jidhka say u u adkeeyaan xoogoo sameeyo ha waad arkaysa qof waad arkaysaa la keenaya cisbitaal een, irbad baa lagu mudiyaya suuxisa ah qofkii waa laga macnaa irbadii isaga ka timir weynaanaya oo mararka qaar waa dadka iyo iyo iyo habsamayskiisa ismaaciil habsamayskiisa iyo iyo welibana dee waxyaabo laga helo maadooyin laga helo wa caan- gartay marka caanaha marka waxyaabahan aadka uga sii hela waxaa ka mid a een, inta badan hadda dadkii soomaalida ee soomaaliya jooga weli waxay aaminsan yihiin marka digaag inuusan cunno ahayn in ukuntaa laga cuna maahan Aad iyo digaag aad.
cad cad la raaca male aad iyo aad aad iyo aad aad iyo aad